أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalusa kaidinaysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee kuwa jira gumaysiga saliibiyadda kenya maamulka shahdaldirirka puntland ayaa saacado kooban u qabtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyaadka koox hirdada soomaaliya wilaaya saamiga shabeelle ayaa heshiiska la dhexdhigta laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadahaas xukuumadda hirdada yemen ayaa soo musaafurisay wakiilkii ganacsiga ee maamulka shahdaldirirka isku magacaabay somalilan u joogay dalka yemen wilaaya saamiga shabeellada hoose ayaa gurmud gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanka farsooley ee wilaayadahaas waa subaxnimo khamiisa taariikhuna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha safar sannada kun afar boqol afartan sideed hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee kuhos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta ka jihaaday wilaayada banaadir waxay habeenkii xali ahaa howlgalla qarxyaha ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ilaa iyo shan qarxya la baagsadeen saldhigyo ay cadowga allaha ku leeyihiin degmooyinka kaaraan hiliwaa dayniila iyo kaxda oo kawada tirsan magaalada muqdisho waxaana xoogaa la helaya xaqiijina inay jirto khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyadaas dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu ay howlgal qaraxa ka filiyeen gudaha magaalada baydhabo waxayna la beegsadeen saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada waxaana qaraxaasi ku dhintal askari murtad ah mid kalena waa uu ku dhaawacmay dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal ay ka filiyeen gudaha degmada qoryoole la beegsadeen fadhiisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada waxaana jira khasaare cadowga allah ka soo gaaray qaraxaas sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kunfaarta afrikaanta ee degmada jannaale sidoo kale shabeellada hoose isla gudaha degmada jannaale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen fadhiisin ay maleeshiyaadka ridada ku leeyihiin gudaha degmadaas dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kunfaarta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lefey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya maamulka shaadal darirka ee puntland ayaa saacado kooban u qabtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen xasan raxmaan abu xasaan wararka ka imaanaya gobolka mudug ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in maamulka shahaadaladirirka ee puntland uu soo afjaray howlgal ka dhan ahaa maleeshiya daacad u ah kooxda ridada soomaaliya kuwaas oo saldhig weyn ku lahaa waqooyiga gaalkacyo taliyaha booliska maamulka puntland ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal iyo hub fara badan oo maleeshiyaadka kooxda xasan gurguurta ay ku lahaayeen waqooyiga magaaladaas taliya ku-xigeenka maleeshiyaadka b s f iyo boqol askari ayaa la xaqiijiyay in gacanta lagu dhigay islamarkaana iyagoo maxaabiis ah lasoo bandhigay saciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka shahaadaladirirka ee puntland oo kelimad jeediyey ayaa guulo waaweyn ka sheegtay dagaalkii gaalkacyo isagoo goodis culus jeediyey waxaan runtii uga mahad celinayaa sarreeyaasha iyo hogaamiyaasha ciidanka taliyayaashooda sida habsamida leh siday howlgalka u qorsheeyeen sida ay ugu guulaysteen in ay dowladda puntland gacanteeda ku soo celiyaan xeradaas oo ahayd xero dowladda puntland ay maamusho laakiin muddadii u dambeysay ka shaqaynaysay nidaam khaldan waxaan sidoo kaleeto halka baaq ugu soo jeedinayaa dhammaan dhallinyarada kaleeto ee gobollada puntland jooga ee nidaamkaa ku jiray ee warqadaha beenta ah iyo biometriga beenta ah laga buuxiyey ee ku andacoonayeen inay federaal ka tirsan yihiin puntland ciidanka jooga waa ciidanka puntland maanta ciidan kale oo ka jiraa ma jiraan waxaan rabaa dhallinyaradaas inay ciidamada dowladda puntland ka mid noqdaan isu soo dhiibaan nidaamka dowliga ah raacaan ciddii ka dhaga adeegta jawaabo jawaabahaas la mid ay helaysaa sidoo kale maamulka gobolka mudug ugu magacaaban maamulka puntland ayaa sheegay inay soo afjareen dagaalkii waqooyiga gaalkacyo ayna nabadgelyadii dib u soo celiyeen sida uu hadalka u dhigay waxaan dadweynaha u sheegaynaa reer puntland gaar ahaan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo inay magaalada iyo gobolku ammaan yahay howlgalkii ciidamadu sameeyeenna si nabadgelyo ah uu ku soo dhammaaday loolana wareegay xeradii nimankii ay ku jireen sheeganayay inay u shaqeeyaan dowladdii hadda wakhtigeedu dhammaaday ee federaalka ahay gobolku waa ammaan waa nabad dhammaanna waxaa gacanta amniga ku haya ciidamada puntland wax dhibaata oo ka jiraana ma jiraan si hufan oo dhib yar oon wax khasaara lahayn ayuuna ku soo dhammaaday howlgalkii ay ciidamadu ay saakas ay sameeyeen ayna la wareegeen xeradii ciidamadu ay la wareegeen xeradii ay ku jireen nimankii sheeganayay inay yihiin dowladda federaalka inay u shaqeeyaan halkaas aan wax khasaaraa ka soo gaarin dadweynaha iyo dowladda ganacsiga duulimaadka iyo isku socodka wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in maleeshiyaad gacansaar la lahaa kooxda ridada oo ku sugnaa boosaaso ay hareereeyeen ciidamada maamulka puntland halka warar kalena ay sheegayaan in lagu amray inay isdhiibaan jasaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan walisaamiga shabeelle xayaa heshiiskana dhex dhigtay laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen marwaan maxamed waxay ahayd madan lagu heshiisiinayay beelaha cabdalla carooni oo agoonyar gaabana ee wadadega wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe arrintaas oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada gogosha ayaa ahayd mid lagu xalinayay dhacdo uu ku dhintay nin u dhashay beesha agoonyaro gaabane kaasoo uu dilay nin ka dhashay beesha cabdalla caroone waxayna ku heshiiyeen inay diyo kala qaataan iyadoo beesha cabdalla caroone lagu xukumay boqol neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey konton kun oo dollar beesha cabdalla caroone ayaa horumaris ahaan u dhiibtay lix neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey saddex kun oo dollar taas oo ay la wareegeen weliyudamka beesha agoonyar gaabane iyadoo sagaashan afartii halaad ee soo hartay lagu heshiiyey in lagu dhiibo muddo afar bilood ah oo loo muddeeyey munaasabadda ay ku heshiinayeen beelahaasi ayaa ka dhacday degmada biyacadde waxaana ugu horeen ka hadlay waxgaradka labada beelood ee diyada loo kala xukumay iyo sidoo kale wakiilka weliyudamka kuwaas oo sheegay inay ku qanceen heshiiska ay wilaayadu dhex dhigtay anoo cabdilla cadhuuna ka warbixiyuhu ayaa ahna axmed maxamuud cali aan ahay maanta waxaa gugul noo dhigtay walaayada shabeellada dhexe aday noo dhigtay ununka iyo awoonyar oo dhibna kala gaarsanayay ayaanahan oonka gardarayno nin aanu ka dilinay ayaan beriga walaayaduna dhexdhexaadiyeysa heshiis waxaa ka soo baxay waalaxa diyo aan ku heshiinay diyadii waxaa laga dhigay boqol neef neefkii iyadoona loo isxaanaya shan boqol aan ka dhignay waana ku heshiinay lix halaad oo welidimkii la sii haayey waa dhiibnay muddana afar bilood ununkoo isugu nimiday walaayada islaamka dhab ay noo dhigtay annaan isugu nimiday lamada beelood oo cabdalla caruune iyo aqoonyarba waxaana ku heshiinay boqol halaad oo loo qiimeeyey xabadii shan boqol lix halaad waa qabnaa oo ununkaa qaadanay saddex kunoo doollaray ahayd afartan iyo afartan iyo toddoba kunoo doolarna waxay noo mudaysan tahay afar bilooday noogu mudaysantaha walaayada islaamkaa garab nagu siisay waa nugu garab galeen aadaan ugu duceynay iyaguna aaday noogu duceeyeen waxaana ka wakiil anuu sheekh daahir maxamuud muukale axlaad anigoo ciise joodaxa heshiiskeedna waa qaadana waxaan ahay welidamka wakiilkiisii marka waxaa dhacday waa tii dhibyaara dhaceen maanta waxaan isugu imid degmada biyacadde waxaa isugu yimid agoonyar gaabane iyo cabdalla carooni waxaan ku heshiinay qasqaas waa laga soo tegay diyo waxay ahayd boqol halaad boqolkii halaad lix waa lalan siiyey afar biloodna waxaa noogu mudaysan sagaashan iyo afar halaad saasuna ku dhan yahay dhibna mahaasaa lagu joojiya walaayada iyo anunku anugu hornimida mahaasaa laysaga soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatulla madasha waxaa sidoo kale goobjoog ahaa qaar ka mid ah waxgaradka degmada biyacadde kuwaasoo qayb ka ahaa sulxiga wilaayadu dhex dhigtay labada beelooda maanta waxaa gugur la dhigay degmada biyacadde walaayada islaamiga ayaa qabanqaabisay waxayna u qabanqaabisay laba cidood oo walaala oo ay wax kala gaareen cabdalla caroone iyo cabdalla goonyar jufo ahaan haddaan sheego sidaas awgeed gogoshi kadib dood dheer kadib waxaa dhacday in walaalo ay heshiiyaan annaguna aan goobjoog ka ahaynay oon markhaati ka ahaynay wiilkaas dhintay waxaa loo xukumay diyo boqol ah kadib waa leysla qaatay labada dhinac waa heshiiyeen waxaa la dhiibay lix ka mid ah sagaashan iyo afar halaadna waxaa muddo loo qaatay afar bilood ilaahayna waa ogyahay anaguna markhaatiyaan ka nahay wilaayada islaamigaana goobjoogayaheed iyo saxaafaddii oo la socota dhacdadan ayaa tusaale u ah in maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ka jira markasta u taagan yihiin ilaalinta midnimada muslimiinta xalinta khilaafaadka iyo kugarnaqida cadaalad shareecadeed taasoo horseed u noqota nabad waarta iyo walaaltinimo sugan jasaaka allaahu khayran walaalka marwan wilaaya islaamiga shabeellada hoose ayaa gurmad gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanka farsooley ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanay walaalkeen cabdiqani maxamed wafdigan oo ka koobnaa culimaa'udiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada hoose ayaa booqasho ugu tagay dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay duqaymihii cadowtooyo ee saliibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta baangarafta ay ku beegsadeen deegaanka farsooley taasoo sababtay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed weliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan oo wafdigaasi horkacayay ayaa booqday islamarkaana tacsiyo iyo sabarsiin u diray dadkii reer farsuuley ee dhibaatada soo gaartay isagoo si gaar ah dadkii dhaawacyada qaba guddoonsiiyey deeq lacageed ugu horreyn waxaan idinkaga tacsiyeynaynaa oo idinkugu soo booqannay culayska idin gaaray iyo cadowga idin geystay saa'ilka ah waana wax la ogaa oo dadka muslimiinta inay u geysanayaan maxaa yeelay iyaga waa gaalo annagana muslimiin aan nahay wax badanaa naga dhexeeyo oo cadowtinimo ah dad hadday mar cadow isu yihiinna ogaada cadow hadday mar isu yihiinna caani iyo biyo isma siinaayaan wax naxariis ah ee inoo hayaan ma laha ilahi subana taala noo sheegay marka dhibkaas idin gaaray ilahi subana taala idinkaga haidin booga dhayo dadkii ku hanta beelay ee muslimiinta ahaa ilahi subana tacaala waxa weyaan beddel khayr qaba allaha siiyo dadkii dhaawacmay ee qaarkood waxa weyaan dhaawacii ka soo gaaray dhibkaasi la jiifana ilahi subana taala ha bogsiiyo ilahi subana tacaala bedel khayr qaba allaha siiyo intaa kadib waxaan rabay dhowr kelimood inaan insha allahu tacaala ku soo koobo hadalkeeya gaalada maxay naga rabaan hadafkooda ma inay guri dumiyaana ama hanti ay baabi'iyaana hadafka ay ka leeyihiin maxay tahay ilahi subana tacaala noo sheegay hanti inay baabi'iyaan hadafkooda kelimaha ogaada wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an waxay naga rabaan inaan gaalowno ciyaadan billaahi inaan naar la galno qiyaamo sidii ilaahay subana tacaala ugu kufriyeen ee u diideen kitaabkii ilahi subana tacaala allihii khaaliq ahaa say u diideen ee u kufriyeen inay koonkan ku caabudaan ayay nala rabaan saasoo kale aan noqonno waxaa suuragal ah ikhwaani maanta dadkii shalay deegaanka aan dhibka u geystay dad ayaga ka dhashay inay soo horkaceen suuragal ah dadkaas marka damiirkooda iyo dadnimadooda waxay gaarsiisay deegaankii ay ku dhasheen oo waalidiinta ay degan yihiin ehelkooda ay degan yihiin inay gaalo ku soo horkacaan inay maraykan ku soo horkacaan inay cadow aan u naxariisanayna ku soo horkacaanoo damiirkooda maanta gaarsiiyey garra maanta waxaa la gudboon dadkii dhibka gaarsiiyey ee deegaanka waxaa dhib u keenay ka aarsadaan wayna awoodaan way ka aarsan karaan inay dadkaa masaakiinta ah ee dhibka u gaaray inay u argudaan cadowgaasna ay ka aarsadaan diintiina difaacda dugsiyadiina difaacda masaajidiina difaacda diintii ilahi subana tacala waxaan kor yeela reegarra intaasaa dhihi lahaa jazaakum allahu khayran wa akhiiran maanta waxaan u soo booqannay oo deegaanka idinkugu imaanay dadkii muslimiinta ahaa ee cadow waxa weyaan dhibka u geystay ee dhaawaca u geystay inaan soo salaanno booqanno waxaa noo weheliyo maadaama xoogo culays dadka u soo gaaray ee cadow ilahi subana taala iyagoo guryahooda hurdaayo habeen deegaankooda degan gantaalla ku soo tuuray ku waxyeeloobi dadkaas inaan salaanno kadibna waxa weyaan wixii daawo ah insha allahu tacaala ay ku kaalmaystaan aan gaagaarsiinaan rabnay insha allahu tacaala dadkaas waxaa ugu darnaa qoos xoogaa culays u gaaray hooyadii reerkaasna ee xoogaa ilaa hadda ay xanuunsan tahay oo muugtay dhaawacii soo gaaray ilaa hadda ay la jiifto carruura hataa dhaawacantay ilaa iyo afar carruur meelahaas ama saddex carruur ay dhashay ayaa dhaawacmay dadkaasaa insha allah ugu darnaa dabcan dadkaas waxaa insha allah tacaala aan ugu talagelina gaarsiinaynaa gabadhaasi inay ku kaalmaysto daawadeeda lacag dhan laba kun oo doolar raxmaan macalin cabdi iyadana sidoo kaleeto gabadhaasi iyadana culays ayaa gaaray hadda ka horna baangaraf way dhaawaceen iyo cadowgaas haddana waxaa mar labaad ay gabadhaas ku dhaawacantay iyadana waxaa ugu talagalin lacag lix boqol oo doolar ah dadka kale iyana culaysku soo gaaray xoogaa qaarkood hadda xoogaa ay yarroon yihiin insha allahu tacaala ilaah iyana waxaweyn ha caafiyo waxaa sidoo kale madasha ka hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga isagoo bacdalaahi ugu mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab garab istaaga ay u muujinayso bulshada muslimiinta ee ku hoos nool maamulada islaamiga ah runtii ikhwaanii wax lagu walaaloobo waxaa ugu qiimo badan waxaa ugu sharaf badan kelimada laa ilaaha ila allah kulankan khayrka badan oo runtii walaalihii muslimiinta cadowgii deegaanka farsooley soo weeraray wax ku yeeloobay oo dhibaatooyinka iyo dhaawaca ku soo gaaray oo maanta yacnii maaragtay umaradii u soo damqatay oo runtii ku bixinaysa dhaqaalo raggaasi ama dadka muslimiinta ah dhibaatada soo gaartay lagu caawinayo waxay ka tarjumaysaa ikhwaani fillaah mujaahidiinta ama xarakatu shabaab almujaahidiin gacanna in ilaahay cadowgiisii ay kula dagaalamaysa iyadoo difaacaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadiisa laa ilaaha ila allah kor yeelaysa shareecadii ilaahayna hirgelinaysa gacanta kalena runtii walaalaha muslimiinta mas-uuliyaddooda maanta ayaga gacanta ku hayo inay markaa ay ku caawinayaan oo ay wax ugu qabanayaan masaalixdooda ay uga shaqaynayaan taana ilaahay baan ugu mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala nebigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkiis wuxuu ku leeyahay mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa tacaadufihim wa taraaxumihim kamathali اljasadi alwaaxidi ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru اljasadi bisahri waalxuma nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa odhanaya mu'miniinta tilmaantoodu sida matalan isu naxariisashadoodii isjacaylkoodii isu damqashadoodii rasuul xasan wuxuu yidhi waa sida hal jasad oo kale wey dhanka kale waxaan ogaanay cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu soo duulay maanta inuusan wanaag noogu maqnayn inuusan naxariis noogu maqanayn waxtar noogu maqanayn aan ka ahayn inuuna dhibaateeyo maleeshiyaadka murtadiinta baangarafta oo dusha sare ay ka taageerayeen diyaaradaha dagaalka saliibiyiinta maraykanka ayaa duulaan habeen dheelmad ah kusoo qaaday deegaanka farsooley kaas oo dhankooda murtadiinta lagu gaarsiiyey khasaare xoogan kadib markii ciidamada mujaahidiinta oo difaacayay sharafta iyo dhiigga muslimiinta ay weerar xoogan kala hortageen jazaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waa nageentaas sii gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxnoo suurtageli waan ugu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalaha iyaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak